Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay ka socday mashruuca Nagaada, kaas oo ah mid markaasi lagu dhisayo waddooyin laami oo cusub oo ay yeelanayso magaalada, waxaana horey markaasi loo soo gabagabeeyey wejigii koowaad oo lagu hirgeliyey waddooyin laami ah oo qayb weyn markaasi ka qaatay isku socodka dadka, gaadiidka, bilicda iyo horumarka magaalada, iyadoona si weyn ay u soo dhoweeyeen bulshada reer Kismaayo. Soo gabagabaynta wejiga koowaad ee mashruuca Nagaada waxaa magaalada Kismaayo mar kale ka bilowday sanadka laba kun afar iyo labaatan bilowgiisii, wejiga labaad kaas oo meel wanaagsan maraya, iyadoona bulshada magaalada ay door weyn markaasi ka geysteen dhismaha waddooyinka, si hagar la'aan ahna markaasi ula shaqeeyeen maamulka dowladda hoose, iyadoona dowladda hoose ay uga mahad celisay kaalinta bulshada reer Kismaayo ay ka qaateen. Cumar Cabdullaahi Maxamed Farweyne, guddoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada, oo xafiiskiisa kula hadlay warbaahinta, ayaa bulshada ku nool magaalada Kismaayo ku bogaadiyey doorka ay markaasi ka qaateen iyo sida ay u garab istaageen maamulka dowladda hoose oo ku howlan hirgelinta iyo dhismaha waddooyinka laamiga ee magaalada Kismaayo.
dadka reer kismaayoodna waxaan leeyahay eh, waxaa layna ka rabaa shaqaa meel loo maraysay waxaynu ku jirnay kaalimaha koowaad ee magaalooyinka soomaaliya horumar ka socdo waad ogtihiin horey baynu ugu guulaysanay magaalooyinkii oo ka socday mashruucan waxaan u baahannahay sidii aad isu garab taagteen in magaaladiinu ay noqoto magaalada ugu quruxda badan soomaaliya inaad mar labaad aad dib uga shaqaysaan oo hawsha aad horey u wadaan wayna ka dhammaaday xilligii doorashooyinkii sidaa la adligeed waxaan u baahannahay eh, wixii qabya'ina ka ahaa inaynu dhammaystirno aynu hore u soconno intaas waa eh, kelmadihii dardaaranka ahaa oo shacabka iyo isfaritaankii dowladda hoose laga shaqaynayey eh, maxaa ahayd dowladnimada haddii aan taa u gudbo ka gudbo innagu waxaynu nahay eh, jubbaland hooyadii jubbaland asaastay oo dhistayna waxa weeye waa magaalada kismaayo